إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax weyn la beegsaday goob ku taalla xeebta liido ee magaalada muqdisho oo ay ku caweynayeen mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeyey kuwa soomaalida ah ee gobolada banaadir bakool baay iyo shabeellaha hoose madaxweynihii hore ee dalka kenya moaye kibaki ayaa maalintii shalay ku dhintay gudaha waddankaas ardayda wax ka barata qaar ka mid ah xarumaha tacliinta ee deegaanka kuuyabarow ayaa loo soo gunaanaday dowro ay cashiro muhiim ah ku qaateen ganacsato danyar ah oo ka mid ah dadkii ku hantibiilay suuqa u ahayn ee magaalada hargeysa ayaa maamulka somalilan ku eedeeyey inuu shaqo joojin ku sameeyey suuq kale oo ku yaala magaaladaas tirada dadka afrikaanka ah ee ku biiraya dagaalka ka socda dalka yukrain ayaa sii kordhay iyadoona warbaahinta caalamka ay soo tabinayso khabarka la xiriira arrinkaas
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax weyn la beegsaday goob ku taala xeebta liido ee magaalada muqdisho oo ay ku caweynayeen mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka warkaas waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa xalay ka dhacay qarax weyn kaas oo lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin ay ku jiraan xildhibaanada cusub ee dowladda federaalka halka qaraxa oo ka dhacay oo ku taalla agagaarka xeebta liido ayaa waxaa in muddo ah ku qulqulayay gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalasta loo yaqaano waxaana ka dhashay weerarka khasaare kala duwan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war horodhaca ka soo saartay dhacdada iyadoo sheegatay in howlgal qorshaysan ay ku beegsatay saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka war kooban oo qoraal ah oo ka soo baxay afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abumoscab ayaa waxaa lagu yidhi mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waxaana howlgalkaas lagu beegsaday mas-uuliyiin saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin ka tirsan kooxda riddada waxaa jira khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo ka dhashay howlgalka wixii faahfaahin ahna dib ayaan ka soo sheegi doonaa insha allah afhayeen u hadlay dowladda federaalka ayaa sheegay in goobta oo weerarku ka dhacay ay ku sugnaayeen saraakiil ciidan oo uu ku jiro taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xijaar waxaa kale oo ilawareeday sheegayaan in ay goobta ku sugnaayeen siyaasiyiin u badnaa xildhibaano weerarkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maalin ka hor taliyaha booliiska dowladda federaalka uu shaaca ka qaaday in magaalada muqdisho ay ku soo badanayaan weerarada ka dhankaha dowladda federaalka gaar ahaan ciidanka booliiska habeenka ay ugu yar tahana in xamar lagu dilo laba askari ilaa saddex askari oo booliis ah waxaa kale oo weerarkan ku soo aadaya iyadoo magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin musharaxiin badan oo doonaya inay ka qayb galaan doorashada dowladda federaalka ayaana u muuqata mid aanan dammaanad qaadi karin amnigeeda kan musharaxiinta iyo amniga ajaanibta kale ee ku sugan waddanka waa mahadsan tahay haashim dhanka kale jabhadka mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgalla qaar ka mid ah gobolada koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay xalay weerar ku qaadeen saldhigyo ay shisheeyahay kuwa dowladda federaalka ah ku leeyihiin gobolada banaadir bakool baay shabeellaha hoose iyo gobollo kale haddaan banaadir ku bilowno goobaha mujaahidiinta ay weerareen waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada hilwaa ee magaalada muqdisho bakool waxaa dagaal toosa lagu qaaday xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur shabeellaha hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar culus ku qaadeen xero ciidamada shisheeye afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho isla shabeellaha hoose mujaahidiinta waxa ay xalay weerareen saldhigyada askarta dowladda federaalka ee deegaanada lafooleh iyo sidoo kale ceelasha biyaha ugu dambeyn waxaa weerar toosa lagu qaaday saldhig lagu magacaabo makuuda oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo waxaana weerarkaas ku dhaawacmay laba askari madaxweynihii hore ee dalka kenya moaye kibaki ayaa maalintii shalay ku dhintay gudaha waddankaas maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya uhuru kenyatta oo ah madaxweynaha dalka kenya ayaa xaqiijiyey in maalintii shalay oo jimco ahayd uu geeriyooday muwai kibaki oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka kenya kibaki oo ku dhintay da-da sagaashanka sano ayaa ah madaxweynihii saddexaad ee soo mara kenya tan iyo wixii ka dambeeyey sannadii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii uhuru kenyatta ayaa madaxweynaha isaga ka horeeyey ee muwai kibaki ku sifeeyey inuu ahaa shakhsiyad taariikh weyn ku dhex leh bulshada kenyaanka ah sidoo kale wuxuu uhuru sheegay in dalka uu geli doono xaalad baroor diiq ah inta laga aasayo madaxweynihii hore ee kenya ee dhintay maalintii shalay ninkan ayaa dalka kenya madax ka ahaa intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo labada ilaa laba kun saddex iyo tobanka sannadii laba kun iyo toddobada waxa uu dalka kenya martigeliyey iska horimaadyo culus oo uu dhiig badan ku daatay ka gadaal markii ay dhacday doorasho uu ku soo baxay madaxweynaha hadda dhintay waxaana iska horimaadyadaasi ku dhintay in ka badan kun iyo laba boqol oo ruux kibaki ayaa muddadii uu talada hayay ciidan u soo diray soomaaliya kuwaasoo xadgudubyo bahallimo ah ka geystay qaybo ka mid a gobollada gada iyo jubbada hoose waxa uuna ciidankiisa u sheegay inuu kaga soo ducaynayo kiniisadaha ku yaala dalka kenya hase yeeshee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duruus lama ilaawaan ah u dhigay askarta kenya ee uu dalka u soo diray ninkan hadda dhintay waxayna mujaahidiintu weeraro culus cagta ku mariyeen fariisimo ay ciidamada kenya ku leeyihiin gudaha soomaaliya kuwaasoo ay ka mid ahaayeen weeraradii calcadda iyo kulbiyow oo lagu xasuuqay ciidamo badan oo kenyaati ah intaa oo keliya loogama harina waxa ay mujaahidiinta ka tallaabeen xuduud beenaadka iyagoona gudaha u galay kenya waxayna sidoo kale halkaasi ka geysteen weeraro khasaarooyin culus lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ardayda wax ka barata qaar ka mid ah xarumaha tacliinta ee deegaanka kunya barow ayaa loo soo gunaanaday dooro ay casharo muhiima ku qaateen cali aadan ayaa faahfaahinaya maktabka tarbiyada iyo tacliinta degmada baraawe ayaa dooro muhiim ah u qabtay ardayda wax ka barta madarasada caynul islaam iyo mu'asasada alxigma oo ah mu'asaso lagu barto culuumta kala duwan oo ay ka mid yihiin farsamada gacanta dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalin ah ayaa waxaa lagu qaatay duruus kala duwan ardayda caynul islaam ayaa qaatay afar kutub mid ka mid ah ardayda madarasada caynul islaam ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabihii ay ku qaateen dowrada istiqbaal kacba qumta ya almuslim ila asalaati fastaqbil alkacbata xaydu kunta fi lfardi wannafl wa huwa ruknu min arkaani asalaati alatii laa tasicu salaatu ila biha ويسقط استقباله عن المحارم في صلاة الخوف والقتال الشديد وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في صف أو السيارة أو الطيارة إذا خشى الخروج الوقت أهل الحق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم dhanka kale mu'asasada alxigma oo ay dhigtaan gabdho ayaa dowradan ku qaatay mawaadiic kala duwan qaar ka mid ah ardayda mu'asasada alxigma ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay ku qaateen dowrada dowladda casharada aan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa akhwat fi lislaamiya wa aahaariha waxaa ka mid ahaa annamiimatu waalqiiba dowri nisaa'i fi ljihaad alcaalam may dowrooyin waan qaadanay laakiin tan muhiimadda ay hadda leedahay kolley maasha allah kuwii hore aad ayay nooga darajo saraysaa tan marka dowrada waxyaabaha aan ku qaadanay waxaa ka mid ah dowru nisaa filjihaad gabdhaha muslimaadka ay ku leeyihiin saxanta iyo isku dirka waxyaabaha aan ka qaadanay kamid tahay aad iyo aad ayaan ugu faa-iidnay waxyaabaha kale aan ka qaadanay waxaa ka mid ah walaatinimada waxay tahay iyo in laga fogaado qabiileysi iyo waxyaabaha xunxun deegaanka kuwinbarow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka jira horumar xagga waxbarashada ah waxaana magaalada ka furo madaariis dhowr ah oo lagu barto culuumta kala duwan ee shareecada iyo maadiga ganacsato danyar ah oo ka mid ah dadkii ku hantibeelay suuqa waahayn ee magaalada hargeysa ayaa maamulka somalilan ku eedeeyey inuu shaqo joojin ku sameeyey suuq kale oo ku yaala magaalada mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya qaar ka mid ah ganacsatadii ku hanti beelay suuqii waahayn ee magaalada hargeysa ayaa eedeymo u soo jeediyey maamulka somalilan iyagoo sheegay inuu ka xiray una diiday inay ku ganacsadaan suuq lagu magacaabo inji oo ku yaala magaalada hargeysa islamarkaana sida ay sheegayaan ka weyn suuqii waahayn ganacsatada ayaa sheegay in canshuurta laga qaado iyagoo daadsan waddooyinka islamarkaana la' meel ay ku ganacsadaan maadaama suuqii ay wax ku iibsan lahaayeen albaabada la iskugu dhuftay halkan waxaa xidhan oo aragtaan haddaydun adduun weynaa meel kastoo aad naga daawanaysaa joogtaan waxa aydun aragtaan shan boqol oo guri oo xidhan oo iminkaanu dhex taaganay oo guryihii suuqa ee lagu shaqayn lahaa oo wada xidhan ayaa arkaysaan haddaydun tihiin cid kasta oo danaynaysaa suuqa hinji shanta boqolee aqalee halkani aanu dhex taaganay iminka ee aanu aqalaqal isla hortaagi doonno t v-ga shantaa boqolee aqalba dowladda ay xudhanayno dowladdaa kare ka qaadata dowladda hoose ayaa kare ka qaada iyagoo saa u xudhan bay dowladda hoose kare ka qaata lagumana shaqeeyo shan boqoloo guri baa ka dhisan iyo hangarro cidima joogto waad arkastaan inay qaawan tahay oo aanay cidin joogin waxaannu leennahay dadkana wuxuu yaallaa biriish ka yaalli oo waddadiibaa xidhan dadkii oo dhan walba way daadsan cashuurna waa laga guraa maamulka somalilan ayaa dadka ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo ka qaada canshuuro fara badan mana jirto wax muuqda oo ugu qabto taa beddelkeedana isaga ayaa jeebka ku shubtaa warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan tirada dadka afrikaanka ah ee ku biiray dagaalka ka socda dalka yukrain ayaa sii kordhaya iyadoona warbaahinta caalamka ay soo tabinayso khabarka la xiriira arrintaas warbixintan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan tan iyo markii kooxa ajaanib ah loo dhisay dagaalka ka socda bariga qaaradda yurub si ay uga barbar dagaalamaan ruushka ayaa saddex maalmood uun ka gadaal markii ciidamada ruushiyaanka ah ay u dhaqaaqeen duulaankooda ka dhanka ah yukrain waxaa boqolaal afrikaan ah oo ka imaanaya inta badan qaaradda afrika ay ku dhawaaqeen inay ka qayb qaadanayaan dagaalkaas ayna ku biirayaan safka ciidamada dowladda uu hogaamiye faladimir zelenski taageerana u hayaan markii uu sii kordhay cadadkooda waxa ay noqdeen mid ka mid a canaawinta ugu cadcad iyadoo la isweydiinayo waxa ku riixay ka qaybgalka dagaalka hadhista ah ee ka soconaya halkaas oo ah dhul masaaxo ahaan si aad ah uga fog qaaradooda wargeysyada reer galbeedka ayaana siyaabo kala duwan uga qoray warbixinno iyagoo soo xiganaya falanqeeyayaal iyo aqoon-yahano kala aragti duwan saxiifada the independent ee laga leeyahay ingiriiska ayaa samaysay baaritaan iyadoo kulamo iyo waraysiya la yeelatay qaar ka mid a raggaasi muujiyey rabitaankooda ku aadan inay ku biiraan faylaqa ajaanibta ee qaybta ka ah dagaalka yukrain iyadoo sidoo kale samaysay raadinta waxa ku aasan arrintan oo ay ka waraysatay falanqeeyayaasha oo ka jawaabaya su-aalaha la xiriira arrintaas baaritaan ay sameeyeen wariyayaal ka tirsan wargeeska the independent ayaa daaha looga fayday halka uu gaarsiisan yahay diyaargarowga ku salaysan hamiga dagaalka ee ay muujinayaan dagaalyahanadan afrikaanta ah waxaa isa soo taray dalabaadka iyo baaqyada ku aadan kubiiritaanka kooxaha ajaanibta ah ay diyaarinayaan dadka rayidka ah waxaana qayladhaantaasi la mariyey safaaradaha yukrain ee waddamada qaaradda afrika baaqyada ku aadan in dadka taageeraya yukrain kusoo biiraan faylaqa ajaanibta ayaa qaaradda afrika ka helay boqolaal dad ah oo qaatay go-aan ah inay iska diiwaangeliyaan liiska dadka doonaya inay ka hoos dagaalamaan dowladda fadhigeedu yahay magaalada kiyef shaqaale ka tirsan safaaradaha yukrain ee koonfur afrika iyo nigeria ayaa waxa uu wargeysku ka soo xigtay inay la kulmeen xiriirino taleefanada iyo kuwa internetka ah oo ay dadku ku dalbanayeen in diiwaanka lagu biiriyo halka qaar kalena ay tegayeen xarumaha safaaradaha si loogu daro dadka mutadawiciinta ah safiiradda yukrain u fadhisa dalka koonfur afrika ayaa sheegtay in safaaradeeda ay soo buuxdhaafiyeen fariimo waxyar un kadib markii uu amar ka soo baxay zeleniski lagu dhisay fariiqa ajaanibta ah bishii febraayo ee lasoo dhaafay sidoo kale qunsuliyadda yukrain ee waddanka kenya ayaa iyadana sheegtay inay hayaan dalabaad fara badan iyadoo dad afrikaan ah oo ka mida kuwa ay fadhiyada la yeelatay saxiifadda the independent ay ku waramayaan in labada dal ee kale ah uganda iyo burundi oo aysan ku oolin safaaradda ay leedahay xukuumadda kiyef ay ku sugan yihiin aad u fara badan oo doonaya in loo shaqaalaysiiyo dagaalka ka socda waddanka yukrain dhanka kale afayeen u hadlay kooxaha ajaanibta ee dagaalka kaga jira yukrain ayaa xaqiijiyey in ciidamadaasi ay qayb ka yihiin calooshoodu shaqaystayaal afrikaan ah hase ahaatee ma soo gudbin tafaasiil ku aadan tiradooda iyo waddamada ay ka kala socdaan sidoo kale mas-uul ka tirsan dowladda yukrain ayaa sheegay in dagaalyahanada fayliqaasi ay cadad ahaan gaarayaan labaatan kun oo kale haysto konton jinsiyadood wargeeska the independent oo sii wata warbixinta ayaa sababaha ku riixaya dadka afrikaanta ah dagaalka yukrain ku sheegay in qaar ka mid a dadkaas ay doonayaan inay u tahri qaaradda yurub inkastoo baaritaanka ay ku sheegeen in dad badan uu falkaasi ku riixay gurmad ay u fidanayaan dadka gaalada ah ee waddanka yukrain dowladda yukrain waxa ay ogashahay in qofkii diyaar u ah dagaalka ka dhanka ah ruushka uu soo geli karo waddanka iyadoo bixinaysa taransaboodka lagama maarmaanka u ah safarkiisa waxayna taasi fursad naadir ah u noqotay afrikaanta doonaysa inay galaan yurub kuwaasoo inta badan baasabooradooda safarka ay yihiin kuwo daciif ah marka loo fiiriyo dowladaha kale ee caalamka sida ay sheegayaan dadka uu soo xiganayo wargeeskan inta badan dadka afrikaanta ah ee u tahriibaya dalkaas qaybta ka ah yurub waa kuwo aan haysan baasaboorada safarka ee maraya dariiqa liiska dadka mutadawiciinta ah wixii kasoo hara wadadan u sahlaysa inay gaaraan qaaraddaas waxay ku hogaaminayaan socdaalo dheer iyo halis dhanka badda iyo berigaba ah iyagoo sidoo kale la kulmaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunfi iyo heebsooc lagu samaynayo ama lagu afduubto inta ay ku guda jiraan wadada dheer waa tahay aynu halkaa kaga gudubno warbixintii uu maxamed cali aadan soo jeedinaya warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa